alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslm calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wslm wbacd qaala اlmualifu raximah اllah waqowluhu salى اllahu عalayhi wasalam maa minkum min axadi ilaa sayukalimuhu rabuhu walaysa baynahu wa baynahu tarjumaan waxaan ku soo jirnay axaadiidtii ka warramaysay asmaada allaah iyo sifaadkiisa axaadiistaas qaybo ka mid ah isagoo mu'alifku raximahullaahu aan koobinin aayaadka iyo axaadiista ku saabsan baabkaas axaadiista ku saabsan iyo aayaadka baabkaasna un qayb kooban ka soo qaatay haddana marka xadiidkan wuxuu ka mid yahay min axaadiidi sifaat maa minkum ma aha mid idinka midahu ama maa minkum min axadin ma jiro axad idinka midahu adinku ma jiro axad idinka mid ah adinka ilaa sayukallimuhu rabbuhu rabbigiisa ayaa la hadlaya sayukallimuhu rabbuhu yowma alqiyaama walaysa baynahu wa baynahu tarjumaan isagoo aynan u dhaxaynin isaga iyo rabbigiisaba mid tarjumaan ah tarjumaan waxaa la yidhaahdaa annaaqilu kalaama gayrihi idaa cabbara canhu biluqatin gayri luqati اlmutakalim ninka warramahaya oo luqo aadan aqoon ku warramahaya ninka warka kaaga soo gudbinaya leh tarjumaan marka tarjumaan waa dabdi turjumaan waa dabdi sax ah tarjumaan turjumaan tarjamaan saddexdaba waa saddex dabdi oo jira waxa ugu saxsan ama ugu fiican tarjumaan bifatxi taa'i wa dami ljiin marka qof uga tarjumhaya isagoo aan jirinin ayaa no nin kastaaba uu rabbigiisu la hadlahaya axad kasta oo ka mid ah basharka ama jinniga ayuu la hadlahaya allah subxaana wa tacaala yowma alqiyaama tarjuman la-aan ayib xadiidkan marka waxaa ku jira inuu allah hadlo oo addoonkiisa ula hadlayo fiihi ihbaatu sifati اlkalaami lilahi subxaana wa tacaala khawaasta hadalka allahna waxaa ka mid ah yasmacuhu man bacuda kamaa yasmacuhu man qarub dadka ka fog iyo dadka u dhow isku say u maqlaan innaga waxa weeyaan inta noo dhow baa maqlaysa inta aan noo dhoweyna ma maqlayso inta noo dhow may maqlaysa inta naga dheerna ma maqlayso waxay u baahantaha marka makroofano iyo adawaad tabliiq laakiin hadalka allah subxaana wa tacaala laysa kadalik yasmacuhu man qaruba waman bacuda ninka fogna sida uu u maqlo iyo ninka u dhow sida uu u maqlo waa isku mid ayib wa qowluhu fii ruqyati اlmariid qofka jiran tufitaanka lagu tufaayo waxyaalaha lagu akrinhayo waxaa ka mid ah rabbunaa allaahu aladii fi samaa rabbigeenu waa allaah oo ah midka ku sugan samada rabbunaa allah mubtadae khabar wey aladii fi samaa rabbiga sifadiisu ay tahay inuu samada ku sugan yahay samada uu ku sugan yahay macnaheedu waxa weeyaan marka ala samaa'i sida aan soo marnay hadda ka hor samadaasuna waa samada toddobaad samada toddobaad wuu ka sarreeyaa carshiguu ka sii sarreeya taqadasa smuk waxaa daahir noqday magacaada magacaadu magac daahira weeyaan oo ka fog umi oo dhan tufitaanku marka waxa weeyaan طibi macnawi ah wax hisi a ma aha ee qofka hadduu jirado marna cilaaj xisi ah lagu daaweeyaa marna cilaaj macnawi ah cirbad ama kaniini iyo wax lamid ah waa cilaaj dabiici waa cilaaj maadi ah waa cilaaj xisi ah laakiin qof intuu lagu yidhaahdo inuu ku caafimaado waa cilaaj macnawi ah weeyaan ama cilaaj ruuxaani ah ilaahay baana ka dhigay sabab caafimaad ummadaho dhanna waa isticmaali jireen xataa fi waqtigii jaahiliga waa isticmaali jireen marka cudurka inuu celiyo ama cudurka jooga uu qaado ayaa loo isticmaalaa ruqyada ruqyada marka filjaahiliya waa la isticmaali jiray yahuud waa isticmaashaa ila lyom nasaaradu waa isticmaashaa ila lyom baadariga markii loo tago waxbuu tufahayaa dadka jiran waxbuu ku tufahayaa waa dhici kartaa marka alfaad ka mida asmaada ilaahay oo luqadooda ku jirta inay ku tufaan oo ku caafimaado qofku waa dhici karta laazim ah marka in lagu tufo qur'aanka ama adkaarta sharciga cindahum qur-aanna ma hayaan adkaar sharcigaana agteenna taallana ma hayaan iyagu laakiin asmaada allah oo ay wax ka yaqaaniin haddii ay wax ku tuftuftaan inuu caafimaad ku helo qofki ayib culummadu waxay dhaheen marka markii la firiyey nusuusta sharciga ruqyada shuruud saddex ah ayay leedahay oo ay ku noqon kartaa ruqyo sharci ah saxiix ah ka maran ruqya shirkiya midda koowaad waa inay noqotaa biasmaa'i illaahi wa sifaatihi aw bikalaamihi magacyada ilaahay in lagu tufo qofka sifaatkiisa lagu tufo ama kalaamkiisa lagu tufo ayib waxaa kaloo shardiah dhaheen an takuuna bilisaani alcarabiy lisaan carabi aw bima yufhamu macnaahu wa yucrafu min alalsinati اlأkhra ilaahay oo caafi tuh ilaah oo cudurka qaad tuh mumkin lan waa luqa la yaqaano oo waxaa la sheegaya ana ay yihiin wax saxan ayb an takuna bilisaani alcarabiyi aw bima yufhamu macnaahu wa yucrafu min alalsinati اlأkhraa rukniga saddexaad waxa weeyay dhaheen an yactaqida alraaqi wاlmarqiyu annaha laa tuؤahiru binafsiha wainamaa hiya sabab wa taأhiiruha wanafcuha biidn اllah waa inuu marka uu rumaysan yahay qofka lagu tufahayo iyo qofka wax tufahaya inay tahay mujarad sabab ee aan caafimaad hayn caafimaadkana allah uu haysto ee ay ka mid tahay asbaabta marna allah uu meel mariyo marna uu alla buriyo sida cilaajka oo kale laba qofoo isku cudur ah dhici karta in daawo loo soo qoro isku mid ah midna uu ku caafimaado midna uu ku caafimaad wey limaada sabab waa yihiin waxaanu daawona waa yihiin laakiin kan caafimaada allah u qoray kana uma qorin ayb rabbuna allah aladii fi الsamaa intaas qaybtaas ka mida xadiidka marka maxaan ka fahmaynaa ama aan ka qaadanaynaa sifatu sifatu alculuw ayb amruka fi الsamaaءi wاlardi arrinkaadu wuxuu ka jiraa oo uu meel maraa samada iyo dhulka labadaba labadaba waa meel mara am- amarka ilaahay waa naafid fi الsamaawaati wa fi اlardi kamaa raxmatuka fi الsamaa'i ijcal raxmataka fi اlardi sida ay raxmadaadu samada uga jirto ka dhig raxmadaada dhulka raxmad soo deji raxmada samaawaadka ka jirta sharu kuma dhex jirto samaawaadka kulligeed khayr iyo raxmad baa ka jira meesha marka sharta iyo raxmaddu sharta iyo khayrku ay ka jiraan waa dhulka marka wuxuu leeyahay xadiidku nebigu wuxuu ducadaas ku sheegahayaa uu rabbi ka dalbahayaa in uu raxmadiisa sida ay samaawaadka uga jirto uu dhulka u soo dejiyo raxmadaas dhulkana waxaa ka mida qofkan in caafimaad alle ku soo dejiyo kamaa raxmatuka fi samaa'i ijcal raxmataka fi lard ikfir lanaa xuubanaa wa khataayaana noo dhaaf dembigeenna iyo gafafkeenna noo dhaaf inahu kaana xuuban kabiiran wuxuu yahay yani iman kabiira marka ikfir lanaa xuubanaa wa khataayaana noo dhaaf dembigeenna iyo gefafkeenna anta rabu ayibiin adigu waxaa tahay kuwa wanwanaagsan rabbigooda ayib kuwa wanwanaagsan rabbigoodaa tahay kuwa xun oo shayaadiinta ah marka faradaasoo rabbi uma ah haa laakiin uma xaq aha ama mayna mudan in rabbigood loo idaafeeyo maadaama rabbigood ay diideen amarkiisii iyo nahyigiisii laakiin waa yihiin addoommo rabbi waa yihiin ya anta rabu طayibiin anzil raxmata min raxmatika soo deji raxmad raxmadaada ka mida wa shifaaan min shifaa'ika iyo caafimaad ka mida caafimaadkaada qofkan cudurka qaba ku soo deji anzil raxmata min raxmatika wa shifaan min shifaa'ika calaa hada alwajac caafimaad caafimaadkaada ka mida ku soo deji xanuunkan du- dikriga ama ducada ama ruqyadu intaas weeyaan fayabra'u buu yidhi nabigu fayabra'a anzil fayabra'a markaad ku soo dejido markaas uu caafimaado marka adkaarta waxay ka mid tahay marka ama ruqyada sharciga aho saxiixa rabbuna allahu aladii fi samaa taqadasa smuk amruka fi الsamaaءi wاlardi kama raxmatuka fi الsamaaءi ijcal raxmataka fi اlard اغfir lana xuubana وkhaطaayaana anta rab الطayibiin أnzil raxmaة min raxmatika وشhifaءan min shifaa'ika calى hada اlwajaci fayabra'a markaas uu beri noqdo oo uu caafimaado xadiiثun xasan rawaahu abu daawuud waqayruhu ayb marka xadiidka waxaa ku jira ihbaatu صifati alculuw yaa kaloo sheegahay marka sifo kaloo ku jirta Hmm? macnihiisa u fiirsada ya ya ihbaatu sifati raxma Hmm? waa gar wa qowluhu alaa ta'manuunanii alaa ta'manuunii wa ana aamiinu man fi samaa miyaadnaan i aaminaynin anigu waxaan ahay midka uu aaminay midka samada ku sugan xadiiskan waxaa ka keenay nebiga sala allahu alayhi wasalama bacdu alacraab ama bacdu almunaafiqiin oo adduunyo jacaylkeedu qalbigooda degay ee nebiga waxyaalo uu qayqaybinayay ku tuhmay cadaalad daro bini aadamkuna waa ku daran yahay xoolaha jacaylkooda marka cadaalad daraa bay nebigii u gudbiyeen oo ay ka keentay maal jacaylkiisa markaasuu nebigu wuxuu leeyahay miyaadnaan i aaminaynin anigoo ah samada midka ku sugan midkuu aaminay oo uu shayga ugu weyn ee laysku aamino oo ah waxyi uu igu aaminay miyaadnaan igu aaminaynin xoogaa yeerka aho shilimaadka haddana xadiidkan maxaa ku jira isagana sifatu alculuw wa qowluhu waalcarshu fowqa almaa'i wallaahu fowqa alcarshi wa huwa yaclamu maa antum calayhi xadiidun xasan rawaahu abu daawuud wagayru iyo xadiidka nebiga oo dhahahayey carshigu wuxuu ka sarreeyaa biyo carshigu biyuu ka sarreeya wallaahu fowqa alcarshi allahna carshigu kasii sarreeya wa huwa yaclamu maa antum calayhi wuxuuna og yahay waxa aad ku sugan tihin qof kastaba wax kasta uu ku sugan yahay fii kulli laxda buu allah subxaana wa tacaala og yahay xadiidkana maxaan ka fahmaynaa ha sifatu ha alculuw وصفة أيضا العلم شيء آخرna wax kale العرش إثباaت العرش لله سبحaaنه وتaعالى وqwله صلى الله عليه وسلم للجاaرية haweenaydii gabadhii uu ku yihi أين الله سؤaaل waayo xadiidkan marka wuxuu ka mid yahay axaadiista aad u dhiftay aljahmiya almutakalimuun aad u dhiftay oo ay gobolkood maqalkiisuba uu dhibahayo ayn allah waa su-aal weya yaan su-aasha soo wajahay rasuulullah ayna daraf miyaa isagoo wax daraf ka duwan daraf waay darafku wuxuu qaybsamaa darfu zamaan iyo darfu makaan iyada marka waa su'aalun can darfi makaan su-aalun can makaan waay iyaguna waxay leeyihiin meelna looma nisbay karo allah rasuulkiina wuxuu isticmaalayaa kelimad loo adeegsado su-aasha ku saabsan makaanka ayna allah gobolkood waxay leeyihiin maaragtay ayna qofkii isticmaalaba waa kufriye arrintiisu waaba arrin adag wey rasuulkiina muxuu leeyahay ayna allah gabadhan iimaankeedu rabaa inuu ogaado wuxuu ku ogaanayaa as-su'aal can ayna allah qaalat fi samaa marka caqiido faasid ah iyo falsafaad ajnabi ah ummaday ku jirtay maysan ahayn si sahlan oo waafaqsan fitradii alla ku abuuray bay u jawaabtay waxaa dhici karta marka aqoon badan inayna lahayn laakiin abuuristii wanaagsaneed oo aan tashwiish gelinin bay ku jawaabtay qaalat fi samaa qaala man ana marka iimaanka ku saabsan allaah wuxuu nebigu u kaaftoomay in ay qirtay allah fi samaa qaala man ana qaalat anta rasuulu اllah qaala actiqhaa fa inahaa mu'mina xuray waa addoon markaa aan loo malaynayn aqoon badan inay hayso laakiin labadii su-aaluu su-aalay baa si saxahay uga jawaabtay markaas buuna amra ninkii inuu xureeyo rasuulka ilaahayna wuxuu markhaati kacay labadaas su-aashood labadaas su-aal jawaabtooda inay mu'mino tahay qofkii marka ayna allahu isticmaala waa isticmaal rasuulkii u isticmaala jawaabtiisu waxay marka ku aadan tahay in la yidhaahdo fi samaa sida haweentaa saxaabiyaddaha ay tahay fi samaa rawaahu muslim ayib wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama afdalu liimaani an taclama أن الله معك حيثما كنت xadiiث xasan rasuulku wuxuu leeyay salى الlaهu عalيه wasalam waxaa iimaanka ugu fadli badan inaa ogaato in uu allaah kula jiro meel kastoo tahaba xadiidka waxaa ka muuqanaysaa marka waxaa ku saabsan caqaa'idku inuu yahay afdalu aliimaan wixii ku saabsan caqiidada khaasatan hadda xadiidka waxaa ka muuqata aqoonta uu qofku u leeyahay inuu og yahay meel kastoo qofku joogo inuu allaah la joogo in ay tahay afdalu iimaan afdaluliimaan xadiidka marka waxaan ka qaadanaynaa ihbaatu sifati almaciya maciyadaas ha noqoto maciyatan caamatan aw maciyatan khaasatan maciyada caamka ah oo macnaheedu uu ahay alcilm waaliطilaac wاlsamcu wاlbasar maciyada khaaskaana ay aheyd yo alcilmu ayadana waa annusratu waالta'yiid an taclama ana allaha macaka xayumaa kunta waxa weeyaan marka aqoontaas iyo ogaalkaasu waxay qofka ku saacidaysaa inuu ilaahay ka cabsado meel kasta u joogo maxaa yeele adiga haddii lagu yidhaahdo waxaa ku saaran raadaar meel kastoo aad joogtona waa lagaa warhayaa waxa aad samaynayso kayfa tacmal aad buu isu ilaalinaya aada iyo aad buu isu ilaalinaya ogaaw marka raadaarka rabbi in saxa tacbiir inuu kula joogo ogaalkiisii iyo aqoontiisii iyo araggiisii oo dhan waa kula joogo wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama idaa qaama axadukum haddii uu isu taago midkiin ila salaati salaada falaa yabsuqanna qibala wajhihi yuuna candhuufta u tufin wejigiisa xaggiisa ma bannaana arrintaas marka xataa salaad kaliya ma ah jihada qiblada candhuuf in loo tufaa ma bannaana fi salaa wa fii kayri salaa axaadiis baa ku timid tilmaamaysa qofkii qiblada xaggeeda candhuufta u tufa yowmulqiyaamati wuxuu imaanayaa isagoo labadiisa indhood dhexdiisa ay candhuuftii ka saaran tahay uu tufa caadaadka xunoo marka soomaalida ka jirta waxa weeyaan dariishada inta loo sameeyo masaajidka dhinaca qiblada qofku wax yar markuu taagnaado eh yidhaahdo uu bajaq ka siiyo qiblada xaggeeda caado aada u lidato weeyaan aada u khariban oo khilaafsan diinka idaa qaama axadukum ila salaati falaa yabsuqanna qibala wajhihi yuunan dhinaca wejigiisa u tufin walaa can yamiinihi dhinaca midigtana yuuna u tufin fa ina allaha qibala wajhihi rabbigiisa wejigiisa xaggiisuu ka xigaa maadaama marka uu allaah kor jiro korkaasuna uu adduunyado dhan ku wareegsan yahay qofku markuu dukanayo marka wejigiisu xag rabbigu jira rabbigu usii jeedaa waxaa marka loo ruqseeyey inuu bidaxda u tufo walaakin can yasaarihi aw taxta qadamihi ama cagtiisa hoosteeda uu ku tufo ayib xadiidkana marka waxaa ka muuqanaysaa sifo ah markuu qofku dukanayo inuu rabbigiisa la khitaabayo oo rabbigiisna uu ka xigo xagga wejigiisa ayib wa qowluhu salى اllahu عalayhi wasalama allaahuma raba asamaawaati الsabci wاlardi allaahuma yaa rab allaahuma ya allah rabba samaawaati sabci samaawaadka toddobada ah rabbigooda iyo waalardi ardooyinka toddobada ah rabbigooda wa rabba alcarshi alcadiim iyo carshiga weyn rabbigiisa rabbanaa wa rabba kulli shayin rabbigana iyo wax kasta rabbigooda faaliqa alxabbi waannawaa midka kala jeexa mirta ee ka soo bixiya geed wanna waa ama lafta waxyaalaha waxaa loo isticmaalaa lafta khudaarta lafaha ka hara yacni lafta masalan cambaha ama lafta timirta ama lafta cinabka ilaahay marka laftaas qallaalan buu intuu jeexo uu wax qoyan ka soo dhex saarayo yaa kari kara munzila atawraati waalinjiil ah midka soo dejiyey towraad iyo injiil iyo walqur'aan qur-aanka isagaa soo dejiyey marka atowraa walinjiil kutubta allah bay ka mid ahayd laakiin qoladii lagu soo dejiyey baa ku cayaartay waxay ku dareen waxyaalo iyaga aaraa'dooda waxbay ka beddeleen towraadday marka rabbi uu soo dejiyey ama injiilshi uu rabbi soo dejiyey ma aha baybalka hadda ay hayaan ama talmuudka ay hayaan yuhuudi acuudu bika min shari nafsii waxaan kaa magan gelahayaa nafsadayda sharteeda sax qofka waxaa shar ugu filan nafsadiisa mushkilo iyadaa ugu filan haddaan alla kaa badbaadinin nafsadaada sharteeda shar kale uma baahnidba iyadaa kugu aada marka qofku waa inuu sharta nafsadiisa ilaahay uu ka magan galaa wax badan wa min shari kulli daabbatin anta aakhidun binaasiyataha iyo daabbad kasta sharteeda daabbaddaas oo aad fooda adugu ka hayso maamulkeedana aada leedahay tasarufkeeda adiga aada leedahay xukumkaada kaliya ku socota iyo qadarkaada anta alawal adugu waxaa tahay midkii horreeyey fa laysa qablaka shay-un wax kaa horreeyena ayna jirin wa anta alaakhiru waxaa tahay midkii dembeeyey fa laysa bacdaka shayun wax adiga kaa dambeeya ma jira wa anta daahiru waxaa tahay kii sarreeyey fa laysa fowqaka shay-un wax kaa sarreeya ma jira wa anta albaatinu kii dhowaabaa tahay fa laysa duunaka shay-un wax kaa dhow ma jira iqdi cani dayn iga gud deynka deynka waa mashaqo weeyaan masiibo weeyaan deynka khatarta uu leeyahay ninkii nebiga u yimid yaa rasuulallaahi oo yidhi waa kula jihaadahayaa haddaan kula jihaado maxaan leeyahay wax walbaa le wax walba alla waa kuu dhaafahaya ee markii uu dhaqaaqay uu yidhi soo celiye waa la soo celi yidhi ila dayn ma la dhaafayo marka khatarta uu leeyahay ayaa keentay inuu ilaahay weydiiso inuu ka gudo deynka wixii deynhu lagu leeyahay waa shay aada iyo aada u khatar badan dadka adduunyada jeclna ay aada u maman yihiin oo ay dhici karto maaragtay isagoo kumanyaalleh qofkii hal dirham ama hal dinaaroo lagu leeyahay inaan lagu karin iska gud waa ayaandar qofki hadduu dhinto dayn lagu leeyahay waxaan ognahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii janaasadiisa la keeno inuu dhihi jiray yaa wax kule waxbaa lagu leeyahay ku dukada adigu inuu kuma dukanayo maxaa kalifay ee dacwada iyo shafaacadaba lama aqbalahay mar haddii dayn lagu leeyahay laazim waa in la cadaaba haddiiba dayn lagu leeyahay wa aqrinii min alfaqr faqrigana iga deeq faqriga marka faqri nafsi ah yaa u daran fakriyaalka waxaa dhici karta qofka balaayiin isagoo haysta laakiin waxaa ku dhacay cudur ah faqri nafsi wuxuu dareensan yahi inuu waxba haysan waxba inuusan hayn buu dareensan yahay markaasuu ninka faqiirkaahu ka gacan wanaagsan yahay waa masiibo weyn waay marka midaas buu nabigu ilaahay ka baryahaya inuu ka badbaadiyo faqri nafsi oo ka liita faqrulyaddi faqrilyaddi mushkila ma aha rasuulka gurigiisa gaajo axyaanan ka bixi jirtay gaajo wuxuu liqo intuu ka waayo laakiin wuxuu qabay rasuulku kina nafs wa aqninii min alfaqr dad badan baa marka ay ku dhacday cudurka ah faqru nafsi bas cudurka dilaaya weyaan marka khatar ah qofku inuusan wax kasta oo la siiyo iyo wax kasta uu haysto uusan dareensanin inuu wax haysto ee uu dareensan inuu faqiir yahay وqwlه slى الlه عليه وsلم لma رفca الصحaabaة أصwاatهm bالdikri iyo nabig hadalkiisa salى الlaه عalيه وasلم markii صaxaabadu ay codka kor u qaadeen dikriga ayuu ku yidhi أyuha الناas dadow irbacuu عalى أnfusiكum u dhimriya nafafyaalkiina u naxariista nafafyaalkiina fainakum laa tadcuuna asamman asamma soo saas kuma qoran ya asamma saanu ii qora asamman la fainakum laa tadcuuna asamman mid dhagalaa warsamaysin una yeelamaysin mana baryaysin walaa qaa'iman ama mid baq inamaa tadcuuna samiican basiiran qariiban waxaad u yeehanaysiin mid maqal badan oo arag badan oo aada idinkugu dhow dhowaan badan ina aladii tadcuunahu midka aad baryaysiin aqrabu ilaa axadikum midkiina waa uga dhow yahay min cunuqi raaxilatihi awrka u raaraan ama hasha u raaraan qoorteeda waa uga dhow yahay qurbiga marka culammada waxay ku fasiraan qurbu alcilmi wاlixaadati ama qurbu اlmalaa'ikati wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariidi maxay tahay qurbu اlcilmi wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruuna waxay dhahaen culammada waa qurbu اlmalaa'ika malaa'igta aad ugu dhow xadiidkan marka iyo kii horeba haddaan fiirino kii hore aan soo dhaafnay waxaa ku jiray ihbaatu alcarshi ayib iyo asmaa ilaahay oo badan hay asmaadaasi aa wax ka sheegahay sifatu ama ismu ismu alawal walismu الآخر واسم الظاهر واسم الباطن طيب iyo inuu allah ahal u yahay isaga kaliyo wax la magan galo wuxuu leeyahay acuudu bika min shari nafsi xadiidkanna waxaa ku jira ismu الsamiic والbasiir والqariib ya iyo ah sifatu alqurbi qurbigaasu ha noqdo qurbu اlcilmi wاlixaadati ama qurbu اlmalaa'ikati ayib wa qowluhu salى اllahu عalayhi wasalama inakum adinku satarawna rabbakum rabbigiinaad arkaysa yaana rabbiga arkahaya mu'miniinta kaliya waayo maxaa yeele ilaahay gaalada wuxuu ka yihi inahum lamaxjuubuun iyagu waa kuwo laga xijaabay rabbi araggiisa waxaa markaa rabbiga arki doonaa waayo waa mu'miniinta kamaa tarawna alqamara laylata albadri sida aad u arkaysiin dayaxa habeenka shan iyo tobnaad habeenkaasuu dhammaystiran yahay dayax oo uu la soo baxaa maaragtay markay qoraxdu dhacdoba oo qoraxdana uula dhaco yacni wuxuu soo baxaa habeenkan shan iyo tobanka markay qoraxdu dhacdo ilaa qoraxdu ay ka soo baxdona waa jira laa tudaamuuna fii ru'yatihi laydinku dulmin maayo araggiisa bisha araggeeda nin laga celi karo araggeeda miyaa jira habeenkaa shan iyo toban nin walba meeshuu joogu ka arkayo yaa min addaym waayo marka laa tudaamuuna laa tudlamuuna laa yaxsulu lakum daymun wa dulmun fii ru'yati alqamar sidaasoo kale ayaad u arkaysiin rabbigiina yowma alqiyaama marka culammadu waxay dhaheen xadiidka wuxuu tusinahayaa تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي إلaahay lagu shabahi maayo qamar laakiin waxaa la shabahayaa dadka aragtidooda oo qamarka ay arkaan inay la mid tahay ama dadka aragtidooda mu'miniinta ah rabbigooda ay arkayaan yowma alqiyaama araggaas wuxuu la mid yahaa aragga ay arkahayaan qamarka leylata albadr marka tashbiihu ru'yati biru'yati baa xadiidka ku jiree tashbiihu lmar'iyi bilmar'i maya ilaahay wax shabaha ma jiraan oo khalqigiisa ka mid waxaa kaloo loo akri karaa laa tudaamuuna bitashdiidi almiim macnaheeduna waxa waaye marka iscurjimaydin waaye markaas wax yar markii la fiirinaya bisha galabta ay dhalato waa laisku soo dhacdhacaya soo maa waa laiscurjinhaya si qof walba isagu ugu arko may saas ma jirayso fain istadactum ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا hadaad karaysiin inaan laydinkaga adkaanin salaad ka horaysa qoraxa soo bixitaankeeda ama salaad ka horaysa qorada dhicitaankeeda fafcaluu saas yeelo ku dadaalo salaadaas ku dadaalo salaada marka qoraxda soo bixitaankeeda ka horeyda waa tuma midda ka horeydaas qoraxda dhicitaankeedana salaatu lcasr marka salaatu subxi oo ah multaqa almalaa'ikati salaatu subxi wa salaatu alcasr aada ugu dadaala marka aada iyo aada ugu dadaala labadaas salaad mucalifku raximahullahu marka axaadiis kooban oo ay ku jirto bacdu asmaa'i illaahi wa sifaatihi ayuu keenay sida ay ugu jirtay ama aayaadka uu u keenay ay ugu jireen bacdu asmaa'i illaahi wa bacdu sifaatihi ee ma wada koobinin kitaabka iyo sunnada nusuusta ku jirta oo ku saabsan asmaa'ullaahi wa sifaatihi waxaa xusid mudan bay dhaheen culammadu aayaadka sifaadka ilaahay ka warramayay markuu mu'alifku khatimay wuxuu ku khatimay aayadda ru'yada ilaahay ka sheekaynaysa kadibna axaadiistii sifaadka iyo asmaada ka warramayey markuu khatimay wuxuu ku khatimay xadiidkii tilmaamahayey ilaahay aragtidiisa yowmalqiyaama wuxuu ka rabaahay dheheen marka inuu tusiyo dadka ama uu u tilmaamo mu'miniinta waxa u dhiman oo ay sugayaan yowma alqiyaama inay tahay ru'yat اllahi subxaanahu watacaala wanadaru ilaa wajhihi ilaa amhaali hadihi اlaxaadiid buu yihi marka ilaa axaadiistan kuwa la mid ah alatii yukhbiru fiiha rasuulu اllahi sala اllahu alayh wasalam axaadiistaas oo rasuulku uu kaga warramaayo can rabbihi rabbigiisa إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبر به waxa uu kaga warramayo rabbigiisa oo sifaadkiisa ama asmaadiisa faإna alfirqaةa الnaajiyata firqada naajiga ah firqada badbaadaysa adduunyada iyo aakhiro waxa weeyaan ahla الsunnati wاljamaacati ah yu'minuuna bidalik arrinkaas way rumaysan yihiin aayaadkaas mualifku uu soo sardiyey asmaada iyo sifaadka ku jirta axaadiistaas qaybta uu soo sardiyey asmaada iyo sifaadka ku jirta ayay rumaysan yihiin kamaa yu'minuuna bimaa akhbara allaahu bihi fii kitaabihi siday u rumaysan yihiin waxa allah subxaanahu watacaala uu ka warramay oo kitaabkiisa uga warramay min gayri taxriifin iyagoon taxriifinaynin ee magac intay u qurya qurxiyaan aan ku magacaabaynin taxriifkaas ta'wiil walaa tacdiilin iyagoon ka marinaynin asmaada iyo sifaadka rabbi uu leeyahay aan isaga ka marinaynin wa min gayri takyiifin iyagoon aan habaynaynin ama aan kayfiyadaynaynin asmaada iyo sifaadka rabbi uu leeyahay walaa tamhiilin ama aan kala mid dhigaynin asmaada iyo sifaadka uu leeyahay khalqigiisu marka dadka ahlu sunnada ah waxay u dhaxeeyaan taxriifu اlmuxarifiin wa tamhiilu اlmumathiliin tacطiilu almucaطiliin wa tamhiilu almushabihay u dhaxeeyaan waxna ma tacطiilinayaan waxna ma tashbiihinayaan waxay ka badbaadeen maradu الtacطiil wa maradu الtashbiih labadaas baa ka badbaadeen wadda dhexdhexaad u ah tashbiiha iyo tacdiilka ayay uga sugan yihiin asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa hada bilah towfiiq sal allah wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wsaxbihi wslm